fadhigii maantay golaha wasiirada uu guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo waxaa golahu uu ku ansixiyey laba xeer oo muhiima labadaa xeer waxay kala yihiin xeerka ka hortagga iyo la dagaalanka argagixisada iyo xeerka waxbarashada qaranka labadan xeer oo muhiimad dheeraada u howlaha qaranka markii xubnaha golaha wasiiradu ay ka doodeen afkaartoodii ay isku soo bandhigeen dooda xeerkaasi golahoo dhan uu ka qayb qaatay waxaa golahu isku raacay in la ansixiyo labadan xeer marka la eego kan waxbarashada iyo ka la dagaalanka argaxisadaba qaran ahaan muhiimad fara badan bay u leeyihiin xeerka argaxisadoo kale waa xeer taabanaya amniga amniga dalka somalilan amni bay kusoo caanamaashay nabad bay kusoo caanamaashay dadaal bay halkan kusoo gaadhay nabadda nabaddaasi dowlad iyo shacab isku duuban ayaa keenay maanta nabadda somalilan inaynu halkan joogno in nabaddan aynu ku tallaabsanno in horumarkeennu u socdo in ummaddeennu ay ku taamto wax walba baariyoritiga inay ka dhigto in nabaddu ay xasisho xeerkan argixisadu waxaad ogtihiin geeska afrika wakhtigan xaaladdan iyo wakhtigan waxa taagan xaalad nabadgelya darraa meelo badan ka taagan sidaynu awalba heegankagu ahayn aynu ugu foojignayn in aynu ka hortagno wax kastoo dalkeenna iyo dadkeenna khalkhal iyo dibidhac ku keeni kara ayaa xeerkan muhiimadiisa loo baaday xeerkan waa kii caalamku inagula shaqaynayey waa kii inagu amnigeena aynu ku xoojinanay marka xeerkaasi waa la ansixiyey waxaa kaloo la ansixiyey xeerka dhinaca waxbarashada qaranka ummad kastaaba dhinaca waxbarashada tallaabooyinka iyo heerka waxbarashadeedu ayuu horumarkeegu ku xidhayay muhiimadda arrintaa iyadoo loo arkayo qaranku u arkayo ayaa xeerkii waxbarashada qaranka ayaa lasoo diyaariyey wasaaradda waxbarashadu ay keentay waa laga dooday waa la ansixiyey xeerarkay waxay u gudbi doonaan golaha wakiilada golaha wakiilada markay u gudbaanna golaha wakiiladu way ka doodi doonaan sidoo kale kadibna way ansixin doonaan madaxweynaha lagu soo celin doonaa madaxweynaha ayaa sixii doona kadibna uu dhaqan geli doona qaranka mustaqbalkiisa wax badan bay ka tari doonaan xeerarkani waxaa kaloo aan idinku yeedhay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan maxamed biixi yunis ayaa isna golaha wasiirada wuxuu maanta ka warbixiyey tallaabooyinka wasaaradda arrimaha dibaddu ay waddo dhinaca diblomaasiyadda iyo xidhiirka dibadda saamaynta ku yeelan kara waxaa kaluu golaha ka siiyey warbixin guud shalay waxaa inoo yimid wasiirka afrika u qaabilsan dowladda britain mtasiman ayaa shalay halka inoogu yimid kadibna madaxweynuhu uu la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa markii dambe iyo xubno kaloo wasiirra ayaa si gaara ula kulmay si waxyaabaha technicale u baahan in laysla meel dhigo looga wada hadlay wasiirka arrimaha dibaddu markaa waxa uu sheegay inuu ka warramay oo uu uga warramay wafdigaasi somalilan waxay u taagan tahay nabad somalilan waxay u taagan tahay dariskeega iyo meel kastaba iyo dhinaca kasta iyo jaa kasta somalilan amba ha noqoto dhinaca bariga amba ha noqoto dhinacan mataqaanaa bariga puntland iyo soomaaliya ha noqoto jabuuti ha noqoto etoobiya ha noqoto wadamada dariska mandaqada ku yeelan si nabada wada jira ay ugala shaqaynayso nabadda somalilan inay nabad u taagan tahay somalilan inaanay u taagnayn wax kasta oo nabadgelya darri keenay ayuu wasiirkii siiyey waxaa kaloo la kulmay safiir ka socday dalka jordan oo isaguna uu warbixin ka siiyey guud ahaanba xaaladdu siday tahay sida wadamadaasi aynu uga doonano amba aynu uga dalbanano inay somalilan ka taageereen dhinaca horumarka horumar baynu u jeednaayo horumarkaasi cid kastoo waxay naga taraysaa cidduu doonta ha ahaatee inagu waan soo dhaweynanaa waa horumar lagama maarmaan oo dadkeenna u lagamarmaan iyo dadkeenna u baahan horumarkaasi inaynu cid walba u weydiino wasiirku si faahfaahsan buu uga warramay waxaa kaloo halkaan idiin sheegayaa uu wasiirka arrimaha dibadda uu golaha wasiirada u sheegay in maanta in safar uu tegaysa dowladda etoobiya guud ahaanba ku saabsan arrimaha mandaqadda iyo heerka aynu ka taagannahay meel kastoo aynu gaadhno dalkeenna ka midii waa dalkeennii horumarka dadka iyo deegaanada laga shaqaynayo meesha ciidamadeennu ay gaadhaan waxa daba socda horumarkii dadka deegaanka horumarkoogiiyo nabadooda horumarka lagu taageero oo dadkii wax adeegyada ay u baahan yihiin waa dadkeennii adeeg bay u baahan yihiin adeegaana inaynu gaarsiina waa lagama maarmaan taas waa wax qaran ahaan inaga go-aan inu meel kastoo degmadeenna iyo dalkeenna aynu arrintaasi gaarsiino arrinta kale waxa weeye safaaradda dowladda Kenya waxay si rasmi ah si rasmi ah dowladda Kenya waxay u aqbashay in xafiis Somaliland danaheega ka shaqeeya oo laga furo magaalada Nairobi iyaguna halkan ay xafiis ka furtaan waa tallaabo kale hore loo qaaday waa tallaabo diblomaasiyadeed waa tallaabo qarankeena wax tari doonta runtii guud ahaanna shacabka reer somalilan iyo dowladda somalilanba waxay u taagan yihiin nabadgelya u taagan yihiin wadamada jaarkana nabad bay kula dhaqmayaan xasilooni bay kula dhaqmayaan wax wada qabsiga iyo iskaashiga dowladahan dhexmaray soo dhaweynaysaa waayo nabaddu waxay kobcinaysaa qofka geeska africa ku dhaqan dadka geeska africa ku dhaqan bay kobcinaysaa horumarkooga u heelinaysaa somalilan waa calaamad u taagan nabadda geeska africa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu afkayna waxaan doonaya hal laba su-aal isku karaaciyo sida ka warqabto wasiirkii africa u qaabsan dalka britain shalow yimid wuxuu yidhi laba magaalo kenya ayaa laga qaaday in muwaadiniintu ay iman karaan berberiya hargeysa magaalooyinka kale burca iyo boorama xaggii ka dambeyn ayagu ma ayagu muwaadiniintu tegeen waxaan kaloo doonaya ku weydiiyo sida ka warqabto dowladda puntland waxay somalilan ku eedeysay inay tahay ay taageerto argixisada markale weli xukuumadda somalilan kamay hadan in arrinkaas sida warkaa somalilan argaxiso way la dagaalantahay ma taageerto somalilan argaxiso way la dagaalantahay ma taageerto waxaa calaamad u ah somalilan weli somalilan laguma sheegin wax argixisa waa sida dadkoogu ay foojigan amba ay u foojigan yihiin inay la dagaalamaan argixisada lama dagaala lama korina waanu la dagaalanaa meel kastoo joogaan oo dalkeenna ka midana dowladda somalilan ogolaan mayso in qof argixisa lagu sheega dalkan uu cagaha soo geliyo waa xaqiiq wey takreed weydiinaysaa waa wasiirkii africa ee halkan shalay yimid wasiirka africa ee shalay halkan yimid runtii berbera iyo hargeysi waa goob ka mida somalilan waa caasimadii somalilan iyo magaalo kaloo muhiima haddii nabadda kuwaasi ay sugan yihiin awlna way sugnaayeen horena way u sugnaan doonaane waxaa wasiirku uu ka yidhi labadaa magaalo magaalooyin kalena way la socdaan magaalooyin kalena tan kalsoonida taallaa burco taalla kalsoonida hargeysa taalla berbera taalla kalsoonida boorama taalla hargeysa taalla waa dal iyo dad isku mida magaalooyin isku mida iyagu siday doonaanba haw sheegaane innagu waxaynu ognahay dina xaaladdeena waynu ognahay marka runtii inaguna tan inama kusayne hore waxay u yidhahdeen waddamadan soomaaliya mataqaanaa puntland aduu waddamada geeska africa oo dhan bay ka digeen oo maalintii ugu dambaysa xataa kenya ka digayeen dadka ugaana iman ayay sheegayeen kadibna waa tallaabo muwaadiniintooduun ay ku waaninayeen kadibna imika waxa farxadayno ah in inaga ilaa muwaadiniintu way tegi kartaa burciyo hargeysiyo berberi waa isla mid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu